munaasabadu way ukaga lanjibanyihiin kubadan labaatan iyo shan hanraabe oo baradeen shareecada islaamka islamarkaasayna kuga lanjibiyeen macadka imaamul nabawi ee magaalada garbahaarey iyo weliba ku qeyb galaya maamulka madarasada waalidiin ardayda qalanjibiidii iyo marti sharaf kalaa maamulooda macadka imaamul nabawi ee magaalada garbahaarey sheekh maxamed cali iyo weliba uuse sheegay in gabarwalabar muhiimata islamarkaasayniyo samaysdaayana goobyowalka baraanbalaan kala haddii la helo gabdho cilmiga bixinaya oo u taagan dad baa waxay diyaar u yihiin carruurahooda intay dibadda ka soo kaxeeyaan inay keensadaan haddaan dharaa waa la hayaayo aad guryihiina ku kala mashquulsaanna waa fashil maxaa la rabaa marka inaad horta bilowdaan oo tijaabada qaadaan oo magaalada joogtaan dhexdeeda ka bilowdaan inaad macnaha ku filnaan kartaan dugsi idin gaar ah bilcamuhu waa isfiirfiiriyaanoo waa wax maaragtay iskhilaaf badan oo qanjarufo qanjarufo badan wadaad in loo noqday ku fiican yihiin haddii wadaad ayaga noqda la yidhaaho midii wadaadka loo noqday tii wadaadda ahayd waxaa laga yaabaa hadalkooda inuu isku soo noqnoqdo maxaa yeelaya waxa yeelayo bilcamuhu u murmaan cilmi la-aanta waaye saas daraaddeed waxaa laydinka rabaa dad mutawaadiciina oo tawaaduca abuura oo kibirka la dagaalama oo xinka iyo anaaniyada la dagaalama oo jahliga la dagaalama oo dahaaro la-aanta la dagaalama oo cilmi la-aanta iyo jahliga la dagaalama oo soo saara bay-adan hal islaana oo caalimada hadday joogto horta qoyskeeda qalad ka dhici maadiimeed maanakumida martii sharaftiya ku qeybgali munaasabadaasaya iyo weliba yoo la dardaaramena ardayda qalanjibiidiya kolley culimmadii baa joogta oo la weydiin doonaaye annaga maalinta haweenta maantaa noo ah maantaa la dhihi karaa ay maanta qalinjabiyeen waxa ay ka qalinjabiyeenna ay tahay shareecada islaamka fanniga ugu muhiimsanaa waxaan kula dardaarmayaa marka ardaydii qalanjabisay cilmigaa sidii ay u barteen ilaahay ha waafajiya waa u ducaynaynaa annagana ee ayagana inay dadaalaan intii kale oo wakhti haysato oo rag iyo dumarba leh oo ayagana laga yaabo fursadaha noocaas oo kalea intay haystaan inaysan ka faa'iidaysanayn aanba ka mid ahaana ee ayagana inay ka faa'iidaystaan oo wakhtigooda ayna iska beerdaraynin waa kula dardaarmayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin hooyo waxaan idin leeyahay wakhtigaa gaaban kama bogon karo waxa quluubtayda ku jiro farxaddayda lama soo koobi karo waxaan idin leeyahay fanniga aad barateen oo axkaamta ah dahaarada xaaraanta iyo xalaasha dhaxalka iyo meherka wiidna noo meherinaynin gabdheh ha is oranina intaas markaad barateen cilmigii baad barateenoo waad bogoteen ha isdhihina cilmiga waxaa la yidhi meel laga galuu leeyahay mooyaane meel laga galuu leeyahay ee ma laha meel laga baxo kitaabbaa ha dhigina weliba waxaan idin dhihi lahaa kulligiin iskuulkaad wada dhigataan dhammaantiin iskoolley baa tihiin in idnan jaamacadda idna isku mashquulinin ee aad cilmiga barataan horay u sii gashaan aad culimmada waaweyn oo sheekh maxamed cali iyo aad naga bareejaysaan saasaan aad iyo aad u codsan lahaa